Xaruntan ayaa ka shaqayn doonta bixinta sharciga kaarka aqoonsiga kalluumaysatada ee deegaanada Jubbaland, kaasoo ay hirgelisay Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga Dowladda Jubbaland si loo helo xarun bixisa sharci ay ku shaqaysanayaan, taasoo kor u qaadaysa amniga iyo nidaamka kalluumeysatada. Munaasabadda daahfurka barnaamijkan ayaa waxaa kasoo qayb galay Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga Dowladda Jubbaland, wasiirro kale, maamulka degmada Kismaayo iyo Guddiga Iskaashatada Kalluumeysatada Jubbaland.
Kaarkan runtii intaa hadda ka arkay waxyaalo badan oo oo muhiim ah oo buu ka caawinaya wasaaradda iyo si guud kalluumaysatada Een, si guud amniga uu anfacaya Jubbaland Ee, in la ogaado qofkan kalluumaystaha ah inuu haysto sharci waa waa muhiim Ee, taas amniga Jubbaland baa wax weyn uu ka tari doonaa ninka shaqsiga kalluumaystaha ee kaarka haystana wuxuu ka caawinayaa inuu noqdo qof oo haysto sharci oo oo xataa aan ka fakeraynin ee, dad kale oo sharci la-aan ku kalluumaysanaya waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa waan bogaadinayaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo tiimkiisaba inay la imaadaan hidisahan iyo hal abuurkan aad u qiimo badan wax badanna waan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala ee, waanan idinku bogaadinaynaa shaqadan aad u quruxda badan aad iyo aad aa u mahadsantihin ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga dowladda Jubbaland Axmed Xasan Cumar ayaa dhankiisa ka hadlay barnaamijkan.
Ee, waxaa jira marka khataro badda ka jira sida sharci darro ee, kalluumaysiga sharci darrada ah ee, burcad badeednimo ee, drug trafficking waxa loo yaqaano oo daroogada iyo badaha la mariyo Ee, si marka loo ilaaliyo waxaasoo khatara inaysan ee, na soo gaarin oo badqabka shacabkeena loo ilaaliyo kalluumaysadoodana loogu aqoonsado inay kalluumaysato yihiin ee, wasaaraddu iyadoo kaashanaysa ee, mashruuca s c r b oo ay eh, fankiisa bixisay world bank eena implement garaynaysa hayadda faw waxay si rasmi ah u daahfuraysaa eh, barnaamijka idikaarada ee kalluumaysatada loogu talagalay idikaarku waa kaas noocaas u egyahay Eh, qofka markuu ka baxo biyaha jubbaland ileen soomaaliya waa dal federaal ah eh, dowlad goboleed walbana wuxuu leeyahay biyo u gooniya marka uu ka baxa biyaha jubbaland ee uu la kulmo maraakiibta eh, xeebaha ilaaliya hadday noqoto kuwa e u iyo ama dowladaha aan saaxiibka nahay Eh, inta kaarkan uu sito wuxuu dareemayaa inuu amni ku jiro isagana khatar looma arkayo isagana khatar ma gelayo Eh, haddii uu tusaale sida la sheegay seychelles oo kale ama mauritius ama eh, indonesia mararka qaar eh, inta badda la qallimato dunta la qallimato ay tagaan kalluumaystadeena haddii uu sito kaarkan waxaa la ogaanayaa waxaa saaran looladii dowladda jubbaland iyo tii dowladdii federaalkeeda soomaaliya qofkan aslan uu soomaali yahay kalluumaystadeeda caddaynaysa taasaa marka waxay u sahlaysaa hay-adaha caalamiga ee arrimaha ka shaqeeya qofkii si sahlan in waddankiisa dib loogu soo celiyo Eh, idkaarka laftirkiisu cid walba idkaar la siiyey eh, waa cid la verify gareeyo oo la xaqiijiyo waxa ay tahay Eh, laamaha amnigoodana way haystaan koobi rasmi ah oo idkaarka waxaan rabaa marka inaan la xaqiijiyo in idkaarkan uu yahay mid eh, si rasmi ah eh, loo xaqiijiyo oo muddana laga shaqeynayo